Sanad walba kumanaan dhalinyaro ah ayaa ka soo qalin jabiya jaamacadaha kala duwan ee dalkeena kuwaas oo intooda badan qaba han ah inay shaqooyin sarsare helayaan balse taasi ma dhacdo oo dhalinyarada intooda badan waxaa ku dhacda shaqo la-aan iyadoo ay taasi jirto ayaa haddana dhalinyarada qaar waxa ay la yimaadaan hal abuur ay ku shaqaysan karaan oo ay ka mid yihiin ganacsiyada yaryar nuune cabdulle oo ka mid a dhalinyarada ku nool magaalada kismaayo ayaa hirgeliyey hal abuur ganacsi oo ah meherad yar oo uu ku sameeyo cunooyinka fudud oo inta badan uu ka sameeyo miraha kala duwan ee dalagga beeraheena oo uu sheegay in bulshada ku nool magaalada kismaayo gaar ahaan dumarku ay xiiseeyaan aadna uga iibsadaan nuune oo ka warbixiyey hal abuurka ganacsi ee uu la yimid iyo sida noloshiisa uu wax uga beddelay ayaa dhalinyarada soomaaliyeed ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan fikradaha ganacsi ee dalka ka jira ayna maalgashadaan intii ay waddamo shisheeye u tahriibi lahaayeen waxaan qabtaa khudaarta dalka khudaar ka mid aan hagaajiyaa sida cambaha ismaandheyska bataadsiga aan isku dardaraa iyo raqay iyo liin alaabaasaa isku dardaraa oo waxaa ka soo saaraa waxyaalo dhadhanaan oo aad ay u jecel yihiin ragga iyo dumarkaba dadka iska jecel dhadhanaanka wakhtiyaasha dhalada ee daawanayaan gurya ay joogaan iyo wakhtiyaasha oo meelaha oo lagu cabiyey ay joogaan iskaaga cuni karaan alaabahaasaan suubiya oo aan kusoo kordhiyey magaalada walaahi badanaa waxaa iga iibsado boqolkiiba siddeetan dumaraa iga iibsado wallaahi fikirkan waxaa igu dhaliye wiil ee dhahaan maxamed cabdulaahi kheyralaasiya asaa igu dhaliye anigoo meelo kaleeto iyo waddanka karaja dhige ayuu wuxuu i dhehe maraa wada sheekaysane markaasu wuxuu yidhi haddaad shaqadaas aad qabato khudaaraha isku darto waddamo badan aan soo arkay khudaarahaase aad u soconahay wallaahi kheyr allaas iyo ilaahay ka sokow asaa igu dhiirigeliye waa nin aad u wanaagsan ganacsato oo aad u wanaagsan oo igu dhaliyey fikirkan wallaahi ka hor fikirkan intuu igu dhalan wax kaleeto aan qaban jira baagamuuda iska ahaa niyadeedana waxaa ku jirta inaan magaalada aan ka tago safar iyo waxyaalahaasa ku jira wallaahi waxaan dhihi lahaa dhallinyaradaas inay iska dhaafaan fursada waddankee taalaa oo shaqo aad u wanaagsan adigioo haysto lacag oo haddana aad fahmi asantaa waddanka ay dhib waaye waddan shisheeye waxbarihi ma qaban karo waxaa dhihi lahaa fursadda aad haysteen inaad ka faa'iidayseen waddankaanna haddaad wax yar fikir aad la imaato way kuu soconayaan marka waxaan idhi dhahiraa dhallinyarada oo weliba reer jubbaland eh aad isku dayeen inaad tahriibaadiin waddankaana waddan aad u wanaagsan eh waddankaaga adoo joogtid aad shaqaysan kartaa wax kasta aad la imaatona way kuu suurtagelayaan wayna kuu soconayaan fursado badan oo u baahan hal abuur iyo hirgelin ayaa ka jira waddankeenna kuwaasoo mudan in dhalinyarada lagu baraarujiyo laguna dhiirogeliyo in ay ka shaqa bilaabaan halkii ay aadi lahaayeen waddamo shisheeyo ay dhibaato kala kulmi karaan